ololoon wacyigelinta oo ka saabsanaya daryeelka bilaanti oo la talinta sharciga ee xarunta la talinta daryeel bulsho ee wasaaradda bilaanti oo arrimo qoyska horumarinta xuquuqal insaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo kaaladaasa hay-ado u n d b iyo kinselma iyo weliba langowday dadka danyarta ee ka nool kamamka keelan magaalada baydhabo kaasoo ka saabsanaya wacyigelinta dadka naafada ee ka nool hirayo barakacyaalka iyo bulshada qeybasho shilduwan ujeedka lagulahayo wacyigelinta iyo haytisidilan helalahay sharci ilmi nafsiyadeed iyo ilaalinta bilaanta xuquuqdiyo iyo daryeelka arrimo bilaanta ee quseeya adeegyadiyo ankoreen madaxa daryeelka bulsho ee wasaaradda bilaanta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya faadimo cali iyo weliba iyo faahfaahin ku biiday muhiimada lagu leeyay wacyigelintu magaaga baleeray faadimo cali way socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowladda koonfur galbeed mayba geeka siinbooqan ee wacyigelin yar inuu siinsiino oo wacyigelintaas oo ka saabsan bilaanta laha dhibaateeyo marki kaamamka oo qornyo ambahaan mise duurka ambahaan oo laha dhibaateeyo mayba siin ogaysiin fadaana inay jarta xaruun oo ninka adeego bilaantaasay dhibka lahanjeysidi xaruntaasna way kayaale soosa ka dhex taala soos ideeda may jartee lambar gaaban oo beesalaan oo isin haweero kortaan may maleeya in lambar gaaban usijara lambarkaas gaan hawaca kortaan walaa isin cabashii dhibaato isin qabtaan halagu wadaago kortaan xarunta wasin biyaasay adeeg caafimaad wasin siyaasay digni kid wayba sin yani sin niid isaasa dhibti sin hasin marti yaa sin ku wacyigeliyaasa markastana mayba booqdaane kaamamka kaamka way malay markin koraytuna ha booqdaano may si gaara una wacyigeliyaanay dadka oo naafada e inuu xarunta naftursho ha booqda koraan oo sida dadka kale adeegyadii oo heleen helo koraan yoona lamada linisla adeego kora dhanka kaleeto kumid ee bilaantu ku faa'iidaysatay wacyigelinta ayaa ku hadale walyaabayee ku faa'iiday baalamada walyaran hayna hay-adona gaar ahaan godob ahaan gargaar jooga mahasinye mahadcelina ku nagni bilaanta iyo dadka baayo gaarka qaba ee ka sugan kamamka magaalada baydhabo tan waliba ngeta towalbadan ku anfaca doonta daryeelka naftiyo